دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraraysa dhig ciidamada shisheeye ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose iska hor imaadyo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool dad kenyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa ka hadlay shir wadaaddo shisheeyaha u fadwooda ay ku yeesheen dalka kenya walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowlad diiniya u qabatay macallimiinta iyo nabadoonnada deegaanada hoos yimaada degmada jannaale nabadoon ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka warramay dhibaatooyinka ka dhashay waddooyinka u xiran ismaaciil cumar geelle دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye kaga sugnaayeen gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay ka samaysteen degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose iska hor imaadyo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa ka warramaya cabdisamed cabdulaahi weli waxaa magaalada laascaanood ee gobolka sool ka socda dibadbaxyo karkaaraha jabsaday oo galay maanta oo jimco ah maalinkii afraad waxaa gebiyahaanba hakad ku yimid noloshii dadweynaha waxaa xiran waddooyinka ganacsiga iyadoona ay istaageen qaar ka mida waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha dadka magaalada waxaa magaalada gelgelay dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhashay dilal loo geystay saddex qof oo toddobaadkan gudihiisa kuwaasoo lagu eedeeyey inay dileen ciidamada maamulka somalilan habeenkii xalay waxaa magaalada mar kale ka dhacay iska hor imaad dhex maray dadka shacabka ah iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan waxaana gudaha magaalada laga maqlay rasaas culculus oo ay adeegsanayaan ciidamadaas dadka magaalada ayaa diidan xadguduubyada joogtada ah oo ay kala kulmayaan maamulka uu hogaamiyo muuse biixi oo la sheegay inuu waqti xileedkiisa dhammaaday bishii nofembar ee lasoo dhaafay laynta waxgaradkii bulshada qabqabashada cuqaashi iyo dadkii waxgalka u ahaa bulshada magaalada ayaa ka mid a waxyaabaha sababay inay kacaan reer laascaanood oo maanta ay adag tahay in la dijiyo carada ka muuqata heerka uu gaaray awgeeda tan iyo intii ay socdeen dibadbaxyada waxaa ciidamada maamulka somalilan ay toogasho ku dileen in ka badan shan qofood oo u badan dhalinyaro halka ay ku dhaawacmeen tobannaan kale qaar ka mid a saraakiisha maamulka somalilan usoo magacaabeen gobolka sool ayaa la sheegay inay iscasileen saacadii lasoo dhaafay iyadoona maamulka somalilan uu hadda dareemayo xaalad jahwareer ah oo ay ku adkaatay qaabkaay u joojin lahaayeen dibadbaxyada dhammaan soomaalida ku nool dal iyo dibad ayaa aad u cambaareeyay waxaa ka socda magaalada laascaanood ardayda ka soo jeeda magaalada laascaanood ayaa sheegay inaysan ka qaybgeli doonin imtixaanaadka ay qabanayso wasaaradda waxbarashada somalilan iyagoona sidan soo socta sabab uga dhigay waxay noqonaysaa meel dadka saa loo laaya habeenba laba laba bar annaga waxaa baran mayno haddaanu ardaba nahay maalinkaa sabtida ah qofkii soo qaata dirays oo isagoo dirays qaba la arko bartaasaanu ku dilaynaa annaga u horreyna waa dilaynaa qofkii dirays qabta ee qalin yeeli mayno mana yeelana damiirka iyaguna nama siinayo inta fiidiyooyadoodu gaadhayaan waxaan u sheegaynaa inaynan dee imtixaankaas soconayn imtixaankaana lana gelayn waayo moral nama siinayo kuma geli karno moral baa imtixaanka lagu galaa baashaal noo jiro waayo walaaladeeda qaar baa talaagadaha ku jira qaar magaalada laascaanood waa meel mar weliba lagu dulmiyo masaakiinta sannadii labada kun koob iyo labaatanka dhammaadkiisa ayay ahayd markii uu maamulka somalilan magaaladan ka raafay dad badan oo soomaali ah uu ku eedeeyey inay ka soo jeedaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya intii ay raafkaas wadeen ayaana la soo wariyay dhacdooyin murugo leh oo qabsaday dad badan oo maras ah dad kenyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka warramaya
inta la og yahay ugu yaraan hal qof oo kenyaati ah ayaa dhintay halka tiro intaasi ka badan ah ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kadib shil foolxun oo laga soo calaamadeeyey deegaan dhaca ismaamulka saraakiisii ee waddanka kenya saraakiisha ciidanka booliiska kenya ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in shilkani uu yimid kadib markii gaari nooca baska loo yaqaano oo ay la socdeen dad rakaab kenyaan ah uu ku dhacay webiga ismaamulka kizii taliyaha saldhigga kizii ayaa xaqiijiyey in shilkani uu ku dhintay ugu yaraan hal qof oo kenyaan ah halka kuwa kalena ay dhaawacmeen iyada oo uu sheegay in lasoo badbaadiyey badi dadkii rakaabka ahaa walow uu sheegay in aysan surogal tahay in khasaaruhu sii kordho gaariga baska ayaanan lagu guulaysan in laga soo saaro webiga ismaamulka kizii sida uu sheegay taliska booliiska waxaana suuragal ah in ay jiraan dad kale oo ku xaniban gunta biyaha maadaama uu gaarigu ku dhacay webiga shirkadda gaadiidka baska ee loo yaqaan motherain coust ayaa qoraal kooban oo ay soo saartay ku sheegtay in afartan iyo saddex ka mid ah rakaabkii la socday gaariga baska ay soo badbaadeen waxayna ciladdu ku sheegtay argagax ku dhacay wadaha gaariga taas oo keentay in uu lumiyo hogaaminta baska kadibna uu ku dhaco webiga shilkan ka dhacay ismaamulka kizii ee waddanka kenya ayaa ku soo beegmayaa xili bartamihii bishani shil ka dhacay buundada weyn ee xiriirisa magaalooyinka nakura iyo eldoret ay ku nafwaayeen siddeed qof kenyaan ah halka labaatan kalena ay dhaawacyo soo gaareen aqoon-yahan soomaaliyeed ayaa ka hadlay shir wadaadada shisheeyaa u fadwooda ay ku yeesheen dalka kenya waxaa ka waramaya maxamed daahir calisow aqoon-yahan ibnu muflix ayaa falanqeeyey shir dalka kenya ay ku yeesheen wadaad xumayaal ku caanbaxay taageerada shisheeyaha iyo duridda jihaadka kulanka oo ay ka soo qaybgaleen wadaad xumayaal ayaa laga soo saaray bayaan lagu garab istaagay duulaanka maraykanka turkiga iyo dowladda federaalka ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulayo shareecada islaamka ibnu muflix ayaa taxliiliyey shirkaasi oo dadka goobjoogga ka ahaa ay ka mid ahaayeen wadaaddo hanti ku yeeshay kenya iyo kuwo lacagahooda ay yaalaan bangiyada reer galbeedka niman maalmahan ku shirahaya meesha layihahda nairobi wadaadana sheeganhayay isaguna iskuguna magac daray meel muctabar lagu magacaabay muctabarka magaciisa iyo waxa lagu qabtay waa wanaagsan yahay oo qiraa'aadka qur-aanka iyo tartamo wadamo fara badan ay kasoo qaybgaleen baa ka socday xaggaasi wanaag wanaaggiisa waa waa dhinaceeda waxaan uga jeeda ma ahan wanaaggaas iyo sida u socday ma ahane nimanka kusoo gabaday inay diris uu ka mid yahay ee meesha imaaday iyo bashir axmed salaad ay ka midka yihiin waxay dadka waxay sheegeen ee meesha ku ya ku jira wey ayagoo jooga caqra daara kufrin iyagoo jooga haddana wax xaqa ay sheegayaan aysan jirin waddankoodina ay haystaan kenyaati nimanka ku doodaya ee ku haya nimankan waa khawaarij waa in lala dagaalamo culimada horbay u caddaysay nimanka ku hayana waxaan leehay aan lagu kadsoomin nimankaa culimo ma ahan nimankaasi culimo ma ahan ninka culimo moodayow aday ku taalaa ama jaahil baa tahay aan waxba fahamsanin waxba garanaynin ama xaqdiid baa tahay kas u diidan oo u inkirsan waa qodobka labaad ama waxaa tahay mid mutacasib ah halganka iyo waxa ka socda iyo xoreynta ka socota in laska xoreeya cadowga laska xoreeyana kasoo horjeedo jaajuus ayagu ayaga u shaqeeya saddexa mid ubaa tahay afraye meesha kuma jiraan waxay nimankaa yihiin waan ogsoonnahay ibnu muflix waxa uu isdulstaa ku sameeyey oo uu faahfaahiyey kaalinta ictisaam ay ku leeyihiin in la baabi'iyo jihaadka ka socda soomaaliya iyagoo dhan kasta ku garab istaagaya shisheeyaha waxaana uu tilmaamay in kenya ay ka qoreen macallimiin sirdoon u noqda dowladdaasi meesha ay joogaan ama dugsida iyo madaarista meeshaa ku taalla in badan oo ragga macallimiinteeda ah ka mid ah ee jooga meesha nairobi waxaa lagu qasbay karahan laa tawcan waxaa lagu qasbay inay hoos geeyaan dowladda kenya kana warqabto kalana shaqeeyaan amniga oo sirdoon u noqdaan nin kasta oo macallin ka ah ama arday ka oo ka baxo fir fircoonaada ama ka soo horjeesta ama ay la qumaanaato in wax la iska dhicin kara ay fag fikir fikir ka qaatana waa la jaartuusaya waana la gudbinayaa waana barnaamij laga shaqeeyay ictisaam baana ka shaqeeyay wax loogu yahay macruuf weeye wax qarsoon maahan reer nairobi oo dhan way og yihiin reer isli iska daa rag ee qofka dumarka oo ka warqaba nimankii noocaasa meeshaa joogay in la yidhaahdo maanta waxaa la yidhaahdaa waa ay fadwo soo saaran waxaan fadwoonaynaa waxaana nimankaa la iska celiyo culamo mowqifkooda waa cadyahay in xabsalaad meelaha la soo fadhiisto waa wax gurigiiba ay waye nimanka wadaadada sheeganaya meeshaa ku shiray warkoodu yaan lagu kadsoomin caamatu naasku yaysan ku kadsoomin nimankaasi niman diimeed ma ahan nimankaasi niman ummad matala ma ahan magaca culamada soomaalida wataana way dhaceen ayaga iyo kuwa ahlu sunnaha la baxeen mushrikiinta ama waa dasaan si kastaba ha ahaatee kulanka ka dhacay kenya ayaa waxaa ka soo muuqday wadaadda uu ka mid yahay bashiir axmed salaad waxaana marnaba aysan soo hadal qaadin dhibaatooyinka dowladaha ay ka mid yihiin kenya ay ka geysanayaan soomaaliya walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa dowlad diiniya u qabatay macallimiinta iyo namadoonada deegaanada hoos yimaada degmada jannaale waxaa ka warramaya maxamed amiin dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayaa loo qabtay in ka badan konton ruux oo isugu jira macallimiinta dugsiyada iyo odayaasha dhaqanka ee deegaan hoos yimaada degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose dowrada ayaa intii ay socotay waxa ay ku qaateen cashiro kala duwan oo muhiim ah oo ay sheegeen inay wax badan ka faa'iideen waxayna wilaayada ka codsadeen in dowraadka noocan oo kale ah loo soo celceliyo dowradan loo qabtay macallimiinta iyo nabadoonnada ayaa kusoo aadaysa iyadoo dhowaan wilaayada islaamiga ah ay sidan oo kale dowro socotay muddo isbuuca ay u qabatay wulaada deegaanada hoos yimaada degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose wilaayaadka islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal xoogan ku bixiya sidii dadka muslimiinta ah loo fahansiin lahaa diintooda suuban islamarkaana ay ugu dhaqmi lahaayeen warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan nabadoon ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka warramay dhibaatooyinka ka dhashay waddooyinka loo xiray ismaaciil cumar gelle waxaa ka warramaya maxamed ciise nabadoon ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xirnaanshiyaha waddooyinka iyadoo waddooyinka loo xiray madaxweynaha jabuuti wuxuu sheegay nabadoonka inay aada ugu dhiban yihiin dadka magaalada muqdisho xirnaanshiyaha waddooyinka isagoo tilmaamay inay ku jiraan xabsi kor ka furan runtii magaalada muqdisho waxaa weeye waa shalay ilaa maanta ilaa xabsi gurigaa dadka dhan u yahay beledkaas waxna sooma galaan waxna kama baxaan diyaaradan imaa karin gaadiidaan soo geli karin adiga kolleytaba dadkaas waa dad xabsi ku jira waaye dad badan waana la dilo xataa dagaalla xataa waxaanta wax ilmo la dildilaan arkayay marka dadkaas lama xaaladooda bad la qiyaasi karo ma ahan xagga waxa weye ganacsigii waa xiran yahay waddooyinkii waa xiran yihiin soomaaliya bad iyo berinba iyo eriya dhulba waa xiran tahay saasaan ku dhihi karaa sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay dilal geysteen ay dilal geysteen inta uu waddooyinka xirnaa nin yow runtii meelaha tarabuunka dadaa lagu dilay soonahan adigu waxa weeye aafadda dharkeenley iyada raaxadeeda dadaa lagu dilay dad dhaawaca maanta ambalaasya wadaan markaana meelo ka dhex lugeehayo waa arkayey waana xabado dhaca waa arkayey ummadda marka qaab la qiyaasi kara ma ahayn maanta xaalka meel si loo qiyaasaba lama arag qaydii waxa weeye albaabadii waa waa wada xirnaayeen goobii ganacsiga waa xiran yahay waxyaabaha marka maanta ka jira beledka wax la qiyaasi kara maaha shalay ilaa maanta wax ka jira wax la qiyaasi kara maahan waa beledan wax dhaqdhaqaaq ka jira gaari biyaal ka socon oon taksi ka socon oo isbitaladii la aadi karin iskooladii laakiin jaamacadii la aadi karin dadkii jiranayo dibadda aadayo uusan dibadda aadi karin wax lagu qiyaasaba lama ah dowladda federaalka ayaa waddooyinka xiratay sababa la xiriira madaxweyne imaanaya iyadoo bulshada magaalada muqdisho dhibka ay ku qabaan waxba loo arkin warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa